الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وaynu ku soo guda jirnay kitaabkeennii ahaa caqiidaة ahli اlxadiiث sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacalى عalayhi wayactaqiduuna wayashhaduun waxay ictiqaadsan yihiin oo ay ka maragkacayaan oo ay ka markhaati yihiin ana allaha subxaanahu wa tacaala ana allaha caza wajal ajala likulli makhluuqin ajala inuu ilaahay u ajalay oo u yeelay makhluuq walbaba ajal ilaahay u yeelay ajashaasu aynan dhaafaynin wa ana nafsa lan tamuuta nafina inaynan dhimanaynin ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisay ku dhimanaysaa kitaaban mu'ajalan kitaab lagu qoray ilahay xaggii ka ajalanoo subxaana wa tacaala u muddaysan yaa jira kitaab ay muddadu ku qoran tahay haddii muddadaa la gaaro khalaas weeyaa naftan inay dhimanayso waxyaabahan la leeyahay ee kale oo dhan waa sabab weeyaan laakiin naftan inay dhimataa ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala iyadoo aan gaajo haynin cudurna haynin oo caafimaad qabto oo dharegsan dhallinyarana ah oo aan waayeel ahayn yaa laga yaabaa inuu intuu seexdo uusan sooba kicinba waxaa dhici karaysa inuu fadhiistooo uunan soo istaagin waxaa dhici karaysa isagoo hadlaya inuu wadnuhu iskaba istaagaba ayar iyo wax walbaba ilaahay subxaana wa tacaala haddaba qolo walba meel buu ugu talagalay meeshaas iyo muddada iyo wakhtigaa aynan dhaafaynin kitaaban buu ilaahay samaystay subxaana wa tacaala mu'ajalan la muddeeyey waida inqadaa hadduu go-o oo dhammaado ajalulmar-i qofka ajashiisii iyo wakhtigiisii iyo muddadiisii hadday dhammaato falaysa uma sugnaanin qofkaasi ila almowt geeri mooye wax kaloo uma sugnaanin wax kaloo u ahaanaya ma jirto aanan geeri ahayn qofkaasi waxaan geeri ahayn ma leh walaysa lahu qofkaa isagaa ma laha walaysa lahu canhu fawtun walaysa lahu qofkaasi uma sugnaanin canhu mowtka xaggiisa fawtun dhaafitaan uma sugnaanin haddii cudur ahaa inay dhakhaatiirtu intay isu tagaan ay caafimaad u helaan wax suurtagala maaha hadduu hayey gaajo a haysayna haddii raashin afka loogu shubo afkii hadduu istaagayna xididadii la dilaaciyo loogu shubo xididada hadday istaageenna caloosha la dalooliyo tuba loo geliyo ilaahay subxaana wa tacaala wakhtiguu qadaray weeyaan in badan baanu aragnaa dadka isbitaallada aynu ugu tagno isagoo qofku ay ka suran yihiin intaasoo cirbadood iyo intaasoo dawo ah haddana jirkii markii ay nafta ka sii baxayso wixii o dhan waa soo celinaya khalaas wey waa laga wada siisiibanaya marka waa la yaqaanaa ileena alle subxaana wa tacaala ajashii iyo muddadii uu muddeeyey baa la dhaafi waayey marka walaysa lahu qofka uma sugnaanin canhu kitaabka xaggiisa fawtun ama mowdki iyo geeridii fawtun dhaafitaan uma sugnaanin qaala llahu tacaala ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala isagoo inooga waramaya walikulli ummatin ajal فإdا جاء أجلهم لا يsتأkhiruuna sاaعaة وlا ysتqdimuun وlkuli أmaة umad walba waxay leedahay أjl أjل bay leedahay umad walba waxay leedahay wkti waktigaasoo aynan dhaafi karaynin horeyna usoo dhacaynin dibna u dhici karaynin inuu soo hormarana waktiga kasoo hormarana suurtagal ma aha inuu dib uga dhacana suurtagal ma aha xadiidka nebiga inoo cadaynaya salawaat الlah وaسلaaم عalيه ruux اlqudus baa ii yimid jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii sheegay nafina inaysan dhimanaynin ilaa ay ka dhammaystirato risqigeedii ajasheedii haddii risqigii ajashii dhammaadaan khalaas weeyaan marka labadaasi hadday dhammaadaan mid hadduu dhammaaday ka kale inuu sii yaallo suurtagal maaha iyadoo risqigii dhammaaday ajashii suurtagal ma aha iyadoo ajashii ay dhammaatayna risqigii inuu sii yaallo suurtagal maaha waa laba shay oo isku xiran weeyaan rabbina subxaana wa tacaala ajashi markuu nooga warramaya waatuu yidhi walow kuntum fii buruujin mushayada geerida waa idiin imanaysaa walow kuntum abad ahaateen fii buruujin mushayada qalcado la adkeeyey oo aad iyo aad loo adkeeyeyba aad ka dambaysaan haddaad doontaane geridu waa soo dhaafaysaa markaa imisaa madaxweyne ahaydo intaasoo waardiye lahayd intaasoo ciidanna lahayd intaasoo dhakhaatiirna iska horumarisay geeridu laakiin waxaa mataqaaniya mowdku intaaba waa dhaafayaan waktigii marka la gaaro kulli waa la dhaafayaa waxaasoo idil qofkii baa loo tegayaa naftiisii baa lasoo qabanayaa naftii iyo ruuxdii jasadka ku jirtay baa lasoo qabanayaa waa laga soo saarayaa aayar baa looga soo saaraya marka wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wlikulli ummatin ummad walba waxay leedahay ajal faida jaa hadduu yimaado ajaluhum ajashoodii hadday timaado laa yastaakhiruuna daahim maayaan saacatan dib u dhici maayaan saacatan saacad dib u dhici maayaan walaa yastaqdimuuna soona hormari maayaan qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa kaana linafsin naf uma ahaanin an tamuuta inay dhimato uma ahaanin ilaa biidni اllah ilahay idinkii un bay ku dhimanaysaa subxaanah wa tacaala kitaaban kitaab bay ku taallaa nafta iyada geerideedii muajalan la mudeeyey geeridii kitaab bay ku taallaa kitaabkaasoo la mudeeyey muddo loogu talagalay muddadii markay dhammaato khalaas naftii waa baxaysaa weyaan wayashhaduuna waxay qirayaan ana man maata qofkii dhintaa aw qutila ama la dila faqad inqadaa waa dhammaaday oo waa gutay weeyaan ajaluhu geeridiisii almusamaa lahu loo magacaabay geeridii ajashii loo magacaabay waa dhammaatay weeyaan abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ardaa ugu cilmi badnaa ummaddan iyada ah nebigii gadaashii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalintii nebiguu dhintay ee saxaabadii isku dhex yaaceen ee qolob walba wax ku hadaaqeen cumar uu yihi nebigu ma dhimanina salawatu ullahi wasalaamu caleyh waa soo noqonaya iyo wixii la halmaala abubakr radi allahu tacaala canhu wa ardaah waa soo dhaqaaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid maradii ku daboolayd wejigii ka qaaday waa dhunkaday isagoo odhanaya amaa wallahi geeridii ilaahay kuugu talagalay subxaanah wa tacaala waad geeriyootay xaqa ahayd markaasuu wuxuu akhriyey aayaddii rabbi uu yihi subxaanah wa tacaala wma muxamadu ilaa rasuulu qad khalad min qablihi اrusul afain maata aw qutila اnqalabtum calى acqaabikum wman yanqalib calى caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayajzi اllahu الshaakiriin aayaddaasuu nabiga abu bakr sidiiq akhriyey radi allahu tacala canhu ardaa caddaynaysana nebigu calayhi salaatu wasalaam inay geerida ku imanayso una yahay basharka mid ka mid ah inaka mayitun wa inahu mayituun marka ajal baa ilahay ugu talagalay subxaanah wa tacaala cumrigiisa saddex iyo lixdan sanuu jiray saddex iyo lixdan sanuu jiray maalin isniin rabiica alawalna ay tahay labiyo toban sanadkii hijiriyadana ay ahayd kow iyo toban bishii saddexaad weeyaane maalintaa barqadeeda inay nafta ka baxdaa ilaahay u qoray subxaana wa tacaala waa dhaafi weysay mar haddayba rasuulka alle sidaa tahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naftiisii maxaad u malaynaysaa cid isaga ka dambaysa markaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qل lw kنتm fي buyuuتiكm labrز الذiina kutiba عalayهm الqتل إlى madaaجicihim qul waxaad tiraahdaa low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinni labarza الذiina kuwii waxaa u soo banbixi lahaa kutiba la qoray calayhim dushooda alqatlu geerida lagu qoray ayaa usoo banbixi lahayd ilaa madaajicihim iyagoo gogashoodii jiifa macnuhu ma aha qofka haddii uu dagaalka ka baaqdo inay naf u dheeraanayso in naf u dheeraanayso oo maalmo uu sii noolaanaya ma aha rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kan goobta dagaalka lagu dilay haddii xitaa uu gurigiisa joogi lahaa isagoo sariirta saaran oo jiifa ayaa nafta laga qaadan lahaa aayar maxaa yeele waktigaasaa rabbi ugu talagalay ama isagoo gaalo la dagaalamaya ha dhinto ama isagoo gurigiisii jiifa ha dhinto waktigaasaa rabbi ugu talagalay subxaana wa tacaala mana dhaafaya waktigaa isaga ah wa qaala tacaala alla wuxuu yihi aynamaa takuunuu meel allaaliya meeshaad ahaataan yudrikkum اlmowtu waxaa idin soo haleelaya geeridii walow kuntum abad ahaateen fii buruujin qalcado mushayadatin la adkeeyey qalcado la adkeeyeyba aad ku jirteen oo aad gadaal ka jirteen haddaad doontaane geeridii waa imanaysaa weeyaan aynamaa takuunu meel allaaliya meeshaad ahaataanba yudrikkum اlmowt yudrikkum waa idin soo haleelayaa almowtu geeridii oo way idin imanaysaa oo waad idhaminaysaan walow kuntum abad ahaateen fii buruujin qalcado mushayadatin la adkeeyey qalcadaha la adkeeyeyba aad ku jirteen haddaad doontaane geridii waa idiin imanaysaa in sha allah qof walbaba muddadiisi iyo wakhtigiisii weeyaan wayatayaqanuuna waxay yaqiinsan yihiin ahlulxadiidkii ahlusunna waljamaaca ana allaha subxaanahu wa tacaala khalaqa shayaaiina ilahay subxaanah wa tacaala inuu abuuray shayaaiintii waxaa loo abuurayna waa yuwaswisuuna alinsaan alaadamiyiin in ay waswaasiyaan aadamigii allahna inoo sheegay subxaana wa tacaala aladii yuwaswisu fii suduuri اnnaas dadka laabtoodu waswaasinaya waswaaskuna waxa weeyaan sida cabdullahi bn cabaas iyo keyrkiisaba ay tilmaamayeen allana uu ku sheegay subxaana wa tacaala alkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri اnnaas alle uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala inuu yahay khannaas khanaaskuna waxa weeyaan qofku markuu ilaahay xusuustana waa baxaya waa ka tegaya markuu ilaahay halmaamana waa u imanaya waa mashquulinaya ilahi subxaana wa tacaala xusuustiisa u diidaya sidaa darteeda haddaba alle subxaana wa tacaala shayaaiintii wuxuu u abuuray in ay waswaasiyaan aadamigii shayaaiintiina waa min aljinnati waannaas jinnigiina waa leeyihiin insigiina waa leeyihiin wayaqsuduuna waxay u qasdayaan istizlaalahum fayatarasaduuna lahum in ay fogeeyaan marka sidaa darteed fayatarasaduuna u fadhiisanayaan weyaan waddadii lahum iyaga tarasudku waxa weeyaan in ay waddo u fadhiistaanoo waddaday alle subxaanah wa tacaala dhexda u istaagaan nebiguna calayhi isalaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu wa ardaah iyo keyrkiisaba ay warinayeen xariiq dheer buu nebigu jeexay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi jidkii alle subxaanah wa tacaala wakaa toosan dhinacyadiisu xariiqyo yaryar ka jeexay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay aayadii fi suurati ancam ana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih waddadii alle wataa toosan ee xariiqda dheer ah qaada buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala dhinacyadeedana waa subul iyo wadiqooyin yaryar weeyaan dariiq walba ma jiro oo ka baxa waddada weyn ilaa wa calaa ra'siha shayطaan wadadeeda waxaa taagan shayطaan qofka u yeeraya dhahaya kaale halkan haddaad kii hore soo diiday ka kalaa kuu yeeraya kan haddaad diidayna ka kalaa kuu yeeraya weligaaba sidaa wey ilaad ka dhimato muxuuna doonayaa waddada alle subxaanah wa tacaala inuu kuu istaago oo kaa hor istaago wixii khayr iyo wanaag oo dhan buu doonaya khayr iyo wanaag oo dhan inuu kaa hor istaago oo kaa mashquuliyuu rabaa marka sidaa darteeda inaad ogsoon tahay weeyaan wuxuu sheekhu yihi raxmat ullahi tacaala calayhi marka shayaaiintan iyagaa qaala allahu tacaala ilahi isagoo nooga warramayo wuxuu yidhi waina shayaaiina kuwii shayaaiinta ahaa layuuxuuna waa u waramayaan ilaa wliyaa'ihim awliyadooday u waramayaan maxay u sheegayaan wax allaale wixii baatil ahaa oo dhan iyaguna liyujaadiluukum inay idinla doodaanoo ay idinkula doodaan xaqi weeyaan wax ka dood badan oo ka muran badan qofka aanan diinta ilaahi subxaanah wa tacaala wax badan ka aqoonin waa gelgelayaan haddaynan qaadaninba haddaynan murankii kula teginba waa gelgelayaan alla wuxuu yidhi wain aطactumuuhum haddaad iyaga u dhaga nuglaataan oo aad qaadataan warkooda inakum idinku lamushrikuuna wakhtiga ad iyaga u dhaga nuglaateen oo aad raacdeen lamushrikuuna kuwii shirkiga ku dhacay baa tihiin oo mushrikiin ah wain allaha alle yusallituhum shayaaiinta waa ku salladaa calaa man yashaau kuu doonu ilaahay ku salladaa wayacsimu ilaahay waa ka ilaaliyaa min kaydihim hagartoodii iyo wa makrihim xeeshoodii iyo dhagartoodii man yashaau kuu doono maxaa yeelay rabbi baa inooga warramay subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wastafsiz man istatacta fii suurati isra way aayaddii ahayd rabbi uu kaga warramaya subxaana wa tacaala wixii ibliis iyo rabbi isku yidhaahdeen rabbi baa ku yidhi subxaana wa tacaala ibliisow aadam iyo caruurtiisii ma aragtaa wastafsiz kaxee baa la yidhi man istatacta kaad awoodid oo minhum iyaga ka mida bisawtika codkaaga ku kaxayso ku qayli oo codkaaga ku kacayso heesahan iyo buuqan iyo qayladan aad arkaysaan oo dhan waa waa waxaa rabbi inoo tilmaamay subxaana wa tacaala sidaa darteeda cabdullahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu wa ardaah markuu fasirayey biqowlihi tabaaraka wa tacala fi suurati luqmaan wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili اllah ayuu wuxuu odhanayay alghinaa hinihii weeyaan waa heesihii weeyaan iyo wixii la halmaala marka rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kaxayso oo kaad awoodi karaysid waxaad ku kaxaysataa bisawtika codkaaga wajlib calayhim ku eri baa la yidhi wajlib ku eri calayhim dushooda bikhaylika fardahaaga iyo warijilika ciidankaaga fardoolayda ah iyo ciidankaaga luglayda ahba ku kaxaysaa la yidhi wax daabad saaran iyo gaadiid iyo wax lugaynayaba ciidamadaada say u dhan yihiin kaxe baa la yidhi ha kaxaystaan bini aadankii washaarikhum la wadaagso fi lamwaal xoolihii la wadaagso waalawlaadi caruurtiina la wadaagso waciduhum ballanqaadna u samee wamaa yaciduhum shayطaan shayطaankii u ballanqaadi maayo bini aadankii ilaa guruuran kadam mooye wax kaloo ballan qaadi ma inan wuxuu hayaba ma leh faaqidu shay laa yucطi alle subxaana wa tacaala halkan wuxuu amar siiyey ibliis waana inooga warramay macnuhu waa maxay war hoy qof biyahu is-ilaali weeyaan alle subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dabinada shayطaanka uu bini aadanka u dhigtay oo dhan bu inoo tilmaamay oo wuxuu ku kaxaysanayaa qofkii codkiisii wuxuu ku kaxaysanayaa ciidamadiisii wuxuu la wadaagsanaya maalkii wuxuu la wadaagsanaya awlaadii waxaasoo dhan buu la wadaagsanaya qofka maxaa marka uu awoodi karayaa waxaad awoodi karaysid inaad ilaahay u carartid weeyaan subxaana wa tacaala fafiruu ila allah haddaad ilaahay xaggii u carartid aayadda kale aad soo hoosgelaysaa oo ah ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan aniga addoommadaydu rabbi yiri isu idaafeeyey isaga wax awood ood ku leedahay ibliisow ma leh inta kale iska kaxaysa haddaad doonto laakiin addoommadayda dhabta ah maya ku raaci maayaan kuwaasi maxaa yeeley alla warkiisayba rumeeyeen subxaana wa tacaala inay rabbi raacaan mooye cid kale raaci maayaan kuwaasi marka rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaad ku kaxaysataa ciidamadaada fardoolayda ah warij warajilika iyo ciidamadaada luglayda ah inan ciidamadu labadaasay ka kooban yihiin qolona waa efentary oo lugtay ku socdaan qolona daabadday saaran yihiin iyo baabuurtii gaashaamanayd weeyaan waxaynu maanta niraano sooma labadiiba waa wataa ibliis marka isagu labadiiba waa wataa dagaalkana dhinacyadoo dhan buu kaa soo gelaya isilaali markaasaa rabbi yihi washaarikhum la wadaagso fi lamwaal maal walba oon xalaal ahayn shaydaan baa kula leh maal walba iyo xoolo walba ood kasbatid shilin ha ahaada hadduu doono aan xalaal ahayn ibliis baa kula leh maxaa yeele washaarikhum fi lamwaali baa rabbi yihi subxaana wa tacaala xoolo walboon xalaal ahayn haddaba waxaad ku tala gashaa qeyb ka mid ah xoolahaasi ama xoolaha iyaga waxa iskale waa shayطaan weeyaan kula leh mana diidi karaysid mana diidi kartid ilaa inaad xaaraanta ka dhex baxdid mooye inaad xaaraanta isaga dhex baxda mooyaane si kale kagama aarsan karaysid marka washaarikhum la wadaagso fi lamwaali xoolihii la wadaagso waa xoolo walba oo aanan xalaal ahayn waxaa xalaasha ah laakiin kulama wadaagsan karo abadan lagamana yaabo wlawlaadi awlaadiina la wadaagso awlaadu waa awlaadda aanan xalaasha ahayn ee labadii qof ee xaaraamta ahaa markay isu tagaane zino isugu tagaan wixii ka beermay weeyaan qaybo culimada ka mida waxay odhanayaan waa awlaad aan ilaahay dikrigiisii lagu xusin maxaa yele xadiidkii nabiga waa tuha salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka markuu reerkiisi u tegaya ducadii adkaartii akhriya allahuma janibna wajanib shayطaana maa razaqtana ducada ayadaa qofka akhriya nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay subxaana wa tacaala awlaad dhexdooda ka qadaro lam yadurhu shayطaan shayطaan maba dhibi karayaba idan haddaadan akhrinin macnaheedu waxay noqonaysaa shaydaan waa dhibaato waa u geysan karaa idan qofka inuu is-ilaaliyo weeyaan hadday noqon lahayd awlaaddii xalaasha ahayd iyo hadday noqon lahayd adkaartii la doonaya in lala yimaado labadiiba qofka inuu ilaashado weeyaan waciduhum arinta saddexaadna waxay tahay waciduhum ballanqaad u samee oo macnuhu waa maxay saa dambe beri kanaad yeeli doontaa waa tukan doontaa waa soomi doontaa waa khayrka waa samayn doontaa maalinba maalin bay kugu amaahanaysaa ilaa ay timaado maalin aan maalin ka dambeynin saacad aan saacadi ka dambeynin qofka markaasu wuxuu leeyahay rabbi irjicuunii liaclii acmalu saalixan rabbi hadda maa i yara dibdhigtid wax yar isug lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min asaalixiin aan sadaqana la imaado saalixiintana aan ka mid noqday rabbi ow lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib wakti dhow weliba ma aha wakti dheer ilahu wakti yar unmaad isiisid laakiin walan yuakhir allahu nafsan ida jaa ajaluha hadday nafi ajasheedii timaado ilahay dib uma dhigo subxaanah wa tacaala marka shayطaanna wax uu qofka ku dilo waxay tahay wax la yidhaahdo inuu amal iyo yididiilo kuu sameeyo waxa yididiilada la yidhaahdo isagaa ka dambeeya waa samayn doonaa waa yeeli doonaa hadday tahay umuur diini ah umuur aakhiro ah inuu qofku u degdego weyaan hadday tahay laakiin umuur dunyawi ah dib isaga dhiga waxaa doonta samee umuur adduunyaha hadday tahay hawsha hawl adduun hadday tahay dib isaga dhigo waxaa doonta samee laakiin hawl diineed hadday tahay iyo hawl aakhiro u degdeg maxaa yeele rabbi wuxuu yidhi falyatanaafasi ilmutanaafisuun rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wasaaricuu u degdega la yihi u degdega kuwa dhaqtamaya baratamayana ha u baratameen baa rabbi yihi subxaana wa tacaala idan aakhiro wax loo baratamo weeyaan ama adduun wax lagu baratama mahe isaga dib iyo lugta wax gadaal loo dhigo weeyaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wamaa yaciduhum shayطaan shayطaan u yaboohi maayo ilaa guruuran kada mooye wax kale u yaboohi maayo wax allaala wuxuu sheegaya waa guruur weeyaan falaa taguranakum alxayaaةu اdunya walaa yaguranakum biاllaahi اlgaruur waatay ahayd aayadda fii suurati fatr ina cibaadii alle wuxuu yidhi ina cibaadii addoommadayda laysa laka adiga kuuma sugnaanin ibliisow calayhim duushooda sulطaanun wax awood ah addoommadayda aniga wax awood ud ku leedahay ma jirto waxaa fadli iyo sharaf ugu filan rabbi inuu yidhi ina cibaadii isagaa isu tiriyo isu idaafeeyey sow maaha cibaadii aniga addoommadayda aniga addoommadayda laysa laka adiga kuguma sugnaanin calayhim dushooda sulطaanun wax xuja kumaba lihidba wakafaa birabbika rabbigaabaana ku filan wakiilan wax la tala saarto rabbibaa ugu filan idan ilaahay tala saarta oo camalkii iyo khayrkii wanaaggii la imaada wa qaala rabbi wuxuu yidhi inahu laysa lahu sulطaanun inahu ibliis laysa lahu uma sugnaanin sulطaanun xujo uma sugnaanin cala aladiina kuwii aamanuu rabbi rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigooda keliya un dushiisa yatawakaluuna tala saaranaya kuwa intay rabbi rumeeyeen aliimaanu watawakul la yimid shayطaan iyo wax awood uu ku leeyahay male kuwa ayaga wax inaba ha yaraatee awood iyo sulطaan iyo xujo uu ku leeyahay ma jirto yuu ku leeyahay marka inamaa sulطaanuhu waa tanee dhowr hadda wax kale ma ahee sulطaankiisi iyo xujadiisu waxay ahaatay calى اladiina kuwii dushooda yatawalownahu horta hogaanka u dhiibtay isaga oday ibliisow kaalayona hogaami oo noo tali yidhi wاladiina iyo kuwii hum iyagu bihi ibliis mushrikuuna wax la wadaajinaya ama ilaahay subxaanaه wa tacaala wax la wadaajinaya ilaahay subxaanaه wa tacaala kuwa wax la wadaajinaya kuwa weeyaan shayطaanna way ka weli dhigteen qofka muminka waa maxay allahu waliyu اladiina aamanuu ykhrijhum min الظulumaati ilى الnuur wاlmuminuuna wاlmuminaatu bacduhum wliyaau bacd taasaa la doonaya inamaa waliy اllahu waصaalix اlmuminiin nebigu waatuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh kan aniga aan weli ka dhiganayo ee qaraabi iyo tol iyo rixim aanu wadaagno ee sokeeye ii ah een hilib wadaagnaa waxa weeyaan alle iyo dadka muminiinta oo keliya allana waatuu oranaya faina allaha huwa mawlaahu wa jibriil maxaa la yidhi saalix lmuminiin nebiga alayh salatu slam kuwaasaa tol iyo qaraabo u ah salawaatu اllah wasalaamu aleyh kuwaasaa tol iyo qaraabo u ah nacam sidaas weeyaan qofka muminka intaas ayuu wehel ka dhiganaya sidoo kale sheekha marka wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala calayh wayashhaduuna waxay qirayaan ana fi اdunyaa sixra wasaxara adduunyadan inuu jiro wax sixir la yihahdo sideedaba sidoo kale inuu jiro saxara qolooyin wax sixirtana inay jiraan adduunyadani sixir waa jiraa qolo wax sixirtana waa jiraa sixirku waa falkii iyo ficilkii weeyaan saaxirkuna waa faacilkii weeye samaynaya isagu falkaa ku dhaqaaqaya wax guntayey shayaadiinta u habar wacanayey adeegsanaya oo dirsanaya shayaadiinta kaasaa la yidhahdaa saaxirkii shareecada islaamku maxay ka qabtaa saaxir cilmiga sixirka waa cilmi kufri ah sidiisaba barashadiisaa kufri ah ku camalfalkiisaa kufri ah kutubtiisa wax laga ogaado la yidhahdo waa la akhrisanaya waa la rumaysan yahay waa kufri ah cilmi ay culimmada islaamku isku waafaqeen weeyaan inuu kufri yahay cilmi ay culimmada islaamku isku waafaqeen weeye inuu kufri yahay haddana saasay tahay mararka qaarkood saaxirku wuxuu dhaamaa qofka jaahilka ee dhagala aan weligii waxba soo roganin diin ilahayba aan baranin oo waxa u daliila yidhaahdeen walow cilmiguu bartay cilmi baasba ha ahaadee mar buu xaqa tusinayaa lianna nabiy llaahi muusa qulooyinkiisu carada ahaa waa tii ilaahay subxaana wa tacaala ku imtixaanay fircoon u yeertay fircoon marka uu u yeeray oo ay ulahoodii iyo xargahoodii dhulka dhigeen oo yihaahdeen bicizati fircawna inaa lanaxnu lghaalibuun waanu guulaysanay fircoon cizigiisii sharaftiisa aanu ku dhaaranaynaa nabiyullaahi muusa waa tii rabbi u waxyooday waalqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu saaxiru xaydu ataa markay arkeen in sixirkoodii iyo wixii ay sameeyeen ushii nabiyullaahi muusa uu dhigay ay liqday waxay ogaadeen waxani inuusan sixir ahayn waxayna ogaadeen inuu waxani sixir ka wan yahay waxay ogaadeen nabiyullaahi muusa inuu run sheegayo isla meeshii bay ku rumeeyeen fa ulqiya saxaratu maxaa la yidhi waa sujuudeen sujuud bay la dhaceen markaasay waxay idhaahdeen aamanaa birabbi muusa wa haaruun ama aamanaa birabbi haaruuna wa muusa labada aayadoodba waan rumaynay muuse iyo haaruun rabbigoodii maxaa yeele inuu xaq yahay baan rumaysannahay waxaan ay la yimaadeenna sixir waa ka weye waxaan aad noo sheegteen fircahow adig iyo dadkaagu inay sucran yihiin dadkani may hawshaa ma ah fa ulqiya saxaratu sujuuda laakiin qolooyinkii aanan waxba bilaabanin xaqana diiday ee jaahilka ahaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay inay fircoon raaceen sixirku waa sidaas weeyaan ma banaana xaraam weeyaan biitifaaqi اlculamaa binasi اlkitaabi wuu xaaraam ku yahay rabbi wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala wama kafara sulaymaanu walaakina الshayaaطiina maxaa la yihi kafaruu yucalimuuna annaasa sixra laakina shayaaiina kafaruu shayaaiinta iyagaa kufriyey maxay ku kufriyeen yucalimuuna annaasa dadkiibay barayaan asixra idan sixirkani wixii ugu horeeyey ee la yimid shayaaiintay ahayd sideedaba sidaa darteeda qofku saaxir ma noqon karayo ilaa uu ka weli dhigto shayaaiinta oo hogaanka u dhibto hadduu islaam ahaa waa inuu gaaloobo horteeda dariiqada islaamkaba ka baxaba shayaaiin u sujuudo kitaabka ilaahay ku cayaaro subxaanah wa tacaala saxrada isaga tiro isaga ku kaadiyo markaasuu saaxir noqon karaa way u imanayaan waxay yidhaahdaan afartan habeen iyo wax ka badan yaa meel mugdi ah lagu soo xirayaa halkaasuu ku xayirnaanayaa magacyadii shayaadiintu u yeeranaya kadibna waxaa u imanaya shaydaankii usoo degaya maxaa rabtaa noogu yeeranaysa inaad ii khidmaysaan baan rabaa anna waa idin ateecaya waa idin hogaansamaya ayib noo hogaansan baa la leeyahay ninka odayga ahaa ee meeshaa maamulayey inan shayaaiintu gruub weeyaane gruubkaa isaga ee meeshaa joogay odaygoodii yyuu ka mid noqonayaa xertiisii odaygaa isaga ahna dhowr saxa wuxuu siinayaa shayaaiin ah mar allaaliya markuu wax damcaba iyagu u yeeranayaa amar baa la siinayaa wuxuu idin faro ninkaa isaga a yeela qof buu sixrayaa waa dhaqaaqayaan qofkii la sixray bay u tegayaan waa soo fulinayaan hawshoodii isagu halkaasuu fadhiyaa marka islaam bay isaga kaa dhigayaanoo waa soo weysaysanayaanoo dadkay doonayaan inay la tukadaanoo qur-aan baan akhrinaynaa bay ku leeyihiin waxoo dhan waxa weeyaan qawda maqashii waxna ha u qabanin kulli waxa weeyaan waa gaalnimo been ah qur-aankan dhowr aayadood baa kor lagugu akrinaya hoos waxaa loo akrinaya inoo magacyo shayaatiin weeyaan xirsi baa lagu qoray baa la leeyahay qofku halkaasuu ku xiranaya ama halkaasuu ku xiranaya ama jeebka gashaa la leeyahay waxa kuugu qoran war ma u haysaa xuruufo kala googo-an weeyaan iyo magacyo shayaatin sideedaba bismi illahi raxmaan raxiim oo far waaweyn a kor baa lagugu qoray maxay taraysaa bismi illahi raxmaan raxiim shayaatiin magacyadoodii baa meesha u gargaara la leeyahay qofkan idan haddaba isilaali waxaasoo idil waxba kama jiraan wayashhaduuna waxay qirayaan ana fi dunya adduunyadan iyada inuu jiro sixran wax la yidhaahda iyo wasaxaratan ilaa anahum laakiin iyagu laa yaduruuna waa inaad rumaysan tahay qofkan saaxirkaa inuu yahay qof bini aadam oo sidaadoo kale sida hortaba shaydaanka naf ahaantiisu wax makhluuq ahoo adigoo kala awiyaan maxaa yaele rabbi wuxuu yihi ina kayda shayطaani maxay ahayd kaana qawiyan may ahayd kaana daciifan kaydka shayطaan waa daciif weeyaan maxay ku filan tahay sidiisaba adoo ilaahay u cararo subxaanah wa tacaala bil walba inshuranska meeqaan ka bixina horta sideedaba sheekh sayid insurance rabi baa jira sideedaba subixii haddaad akriso galabtiina aada akriso lacag lagaama rabo horta ha cabsanin adkaar weeyaano haddaad akriso ilaahay subxaana wa tacaala waxaad ku sugan tahay magantiisa aroortiina waad ku sugan tahay haddaad akriso ilaa galabtii laga gaarayo galabtii haddaad akrisana waad ku sugan tahay ilaa waaga ka bariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa caruurta u xirsixiri jiray xirsixirku macnuhu waxa weeyaan ilaalin iyo dhowritaan xasan iyo xuseen buu nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu soo qabto oo soo dhoweysto ayuu wuxuu odhan jiray waxaan idinku akhrinayaa ducadii aabbihiin ibraahim uu ku akhriyey caruurtiisii ayaan idinku akhrinayaa uciidukumaa bikalimaati illahi taamaati min kuli shayطaani wahaama wa min kuli caynin laama nebigu saasuu odhanayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh idan qofka hadduu laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa calى kuli shayin qadiir yiraahdo boqol mar lam tadurhu shayaaطiin maalintaa ilaa waagu markuu beryey aad tiri ilaa iyo galabtii laga gaaro oo gabalku ka dhaco shayطaan siduu doonaba ciidamadiisa ha usoo kaxaystay wax dhibu kuuma geysan karo haddaad galabtii tiraahdana ilaa waago ka beriyo wax dhibuu kuu geysan kara male bismi اllahi اladi laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi wala ilaa aakhirkeeda acuudu bikalimaati اllahi taamaat ilaa aakhirkeeda adkaar sabax walmasa waynu naqaanaa idan qofka inuu ka cajiza ma ah maxaa yeelay adigu waa kaa seecar baabuur aanan insurance lahayn banaankaa ku wad qof walba dhinacyadu fiirfiirinaya soo maha qolooyinkii baa la iska ilaalinaya askartaha armaa lagu qabsada haddii lagu qabsadona waa kuu dhammaatay idan ilaahay subxaanahu watacaalaa magangel buu ku siiyey magangelyada la imow wax ilaahay subxaana watacaala sahlay weeyaanoo carabka aad ka leedahay lacagna aanan kugu fadhin xoolona lagugu weydiisanaynin carabkaaga aad ka leedahay weeyaan idan ilahay ha loo cararo subxaana wa tacaala laakiin hadday sababi timaado haddii ilaahay qadarkiisa yimaado camiya albasar baa la dhihi jiray indhaha waa la xiraa maalinta waa lagu halmaansiinaya bismi اllahi اladi laa yaduru maca ismihi shayn fi اlardi walaa fi الsama wa huwa samiic اlcaliim waxaa warinaya aban ibnu cuثmaan nin la yihaahdo cuثmaan ibnu cafaan wiilkiisa meel yar baa baras kaga dhacay markaasaa wuxuu yihi maalintuu baraska igu dhacay waan garanayaayo galabteedii ma aanan akrinin buu yihi adkaartii galabteedii ma aanan akrinin adkaartii idan sidaa weeyaan maalintaad ka tagto ogow hadday wax kugu dhacaan adaa ka tegay inshuurans la-aan baad socotay maalinta ilahay xaggii waxba kuuma olin macne magangelya haddaba qofku waa inuu og yahay inaysan shaya inay shayaadiintan sidoodaba yihiin saaxirkani inuu yahay makhluuq ilaahay abuuray subxaana wa tacaala sidaa darteedu sheekha wuxuu yihi ilaa anahum iyagu saaxirka iyo shayطaanka intaba laa yaduruuna dhib uma geysan karaan axada qof ilaa biidni اllah ilaa bacda idni اllahi weeyaan ilaahay markuu ogolaado oo yidhaahdo dabadeed unbay dhibka la imanayn karaan qaala اllahu tacaala ilahay isagoo nooga waramayana wuxuu yihi wamaa hum ma ahaanin suxrada iyo shayaaiintii ma ahaanin bidaarina kuwa dhib u geysan kara bihi qofki ilaa min axadin sixirka dhib ugu geysan kara min axadin qofna ilaa biidni اllah ilahay idinkiisa kadib mooye waman saxara minhum wاstacmala sixra wاctaqada anahu yaduru aw yanfac bigayri idni اllahi tacaala faqad kafara biاllah qofkii intuu wax sixiro isticmaalo sixirkii rumaysta inuu sixirkani dhib geysan karo aw yanfac ama wanaag iyo khayr keensanayo bigayri idni اllah ilahay idinkii hayrkii faqad kafara biاllah ka isaga waa gaaloobay idan saaxirku waa kaafir weeyaan maxaa yeelay saaxir maba noqon karaba ilaa inuu ilaahay ku kufriyo mooye qofku saaxir maba noqon karo ilaa inuu ilaahay ku kufriyo maxaa yeeley wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucalimuuna الnaasa الsixra taasa u daliil ah alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wamaa kafara sulaymaan nebi sulaymaan ma kufrinin maxaa yeelay yahuud baa waxay yidhaahdeen sixirkan adduunyada waa wuxuu nebi sulaymaan wax ku kala wadayba sideedaba sidaa darteeda yahuudi sixirka maanta iyagaa hogaamiyaal u ah waxaan falka aynu niraahno ama faal la yihaahdo ama sixir la yihaahdo wixii la doonaba ha lagu magacaabe odayaal iyagaa u ammaanta meelay joogaanba shayaadiintaana bartay uguna sheekaysay nabiyullaahi sulaymaan maamulkii uu waday iyo adduunkii uu kala hagayeyba wuxuu ku gaaray waxay ahayd sixirkan saasay ugu sheekaynayaan alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wamaa kafara sulaymaan isagoo difaacaya nabiy llahi sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu laakiin waxa gaaloobay waa shayaaiintii weeyaan maxaa yeelay yucalimuuna annaasa sixra dadkay waxay bareen sixirkii yucalimuuna annaasa dadkiibay bareen asixr idan sixirka barashadiisa iyo baristiisuba waa kufri weeyaan maxaa yeele qofku ma baran karayo mana bari karayo mana samayn karayo ilaa inuu kaafir billahi yahay mooye subxaana wa tacaala liajli dalik qofkii lagu qabto waa la dilaya cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu wa ardaa warqad buu qoray bilaadii islaamka oo dhan uu gaarsiinayo oo uu leeyahay meel walbo aad joogtaan qof allaaliyo qofkii saaxirka ah amiir walba uu siinaya amarka qof allaaliyo qofkii saaxir ah dila buu yihi ka takhaluso ha laga takhaluso amiir walba waa fiirfiiriyeenoo wixii sucaraa la hayey naxiyo walba iyo gobol walbaba waa la qabto waa laga takhalusay hata qofkan soo bini aadan maaha aw qolooyinkii dhihi jiray xuquuqda bini aadanka islaamku miyaanan xuquuqda bini aadanka dhowrayn waa dhowraya laakiin adigu waxaad isgarab dhigtaa bini aadanka kale oo dhan iyo qofkan awalan qofkan horta waa kaafir billah xuquuq ma leh haaniyan saaxirkan isagaa ma joogsanaya ee sixirkiisa waa ku dhibaya ummaddii ummaddiina ka badbaadi mayso in ummadda la dhowro tirada badan leh iyo in qofkan la dhowro kee xaq leh isaga ha laga takhaluso ummadda ha badbaado markaa maxaa yeele isagu waa shayطaan bini aadana fii suurati insaan ah bini aadankiina fasaadinaya oo fidnaynaya weeyaan maxaa yeele rabbi baa inoo sheegay subxaana wa tacaala marka sidaa darteeda waa in laga takhalusaa sidaa darteeda saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waxaa ijmaac ka ahaa agtooda saddex saxaabada ka midana ay sameeyeen xafsa bintu cumar bn khaaab radi allahu tacala canha umi lmuminiin gabar u khidmaynaysay oo saaxirad ahayd waa ka takhalusto waa dishay wahaakada saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin masaladana masalo khilaaf ka taagan yahay min beyni الصaxaaba ma ahayn saaxirka waa la dilayaa walaa siyama hadduu saaxirka la yimid sixirkiisii waa la dilayaa hadduu laakiin saaxir ahaa oo uu soo islaamay oo uu ka toobad keenay toobadiisina ay hagaagsanaatay faraha laga qaadaya faraha laga qaadaya sida imam shaafici uu qabo raxmat اllahi tacala calayh wإida waصfa ma ma yakfuru bihi istutiib hadduu qofku sifeeyo oo uu tilmaamo wax gaalnimo ah istutiiba bihi waa laga toobad doonaya waa la le warg ilahay u toobadkeen fain taaba hadduu toobad keeno ou ka laabto waa khayr weeyaan wailaa haddii kalese duriba cunuqa qoortaa la dhaafinaya waidaa wasafa maa laysa bikufrin hadduu la yimaado waxaanan kufriya gaalnimo ahayn shaydaan la magangelaya ahayn laakiin aw takalama wuxuu ku hadlayse bima ama wuxuu ku hadlay bima laa yufhamu waxaan la fahmi karaynin magacyo iyo balaayo iyo waxaan la garan karaynin nuhya canhu warhoy ka joog baa la leeyahay hadduu ka joogi waayo sow ma aha fain caada uu u laabto mar kale cuzira waa la tacsiiranaya xaakimkii iyo qaadigii baa loo geynaya tacsiir baa dhabarka loo gelinaya ama xabsi noqotaya ama garaac noqotaya ka joog baa la leeyahay waxan wain qaala hadduu qofku yiraahdo asixru laysa bixaraam war sixirku xaraam ma ahaba maanta maceeshadii la raadsanayo ka mid noqday meelahaasoo kumaydan arkin in guryaha qaarkood shan gacmood ay ku sawirantah mihnaduubu noqday maanta marka reemagaalnimadiibuu ka mid noqday ilbaxdinimadiibuu ka mid noqday waxay noqotayba maceeshad la raadsadaba risqi la doonto lagu doontay noqotay ku yaqaano oo shayaaiin leh iyo ku aanan aqooninba kuwo badanoo been iska sheegayaa jira waxaana laga yaabaa sacabkaaguu dhowrayaa wax allaale iyo wixii aad weydiisay buu kaaga jawaabaya ama adoon weydiinin buu kaaga jawaabaya say ku dhacday marka shayaaiintiisii shayaaiintiisii baa waxay waraysanayaan inaan ma qof bini aadana ma jiro ilaa walahu shayطaan buu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam ilaa walahu shayطaan yaa waxay waraysanayaan shayطaankaagi qariinkaagii bay waraysanayaan qariinkaagii ina mid ku faaruqaya maaha wax allaala waxaad ahayd oo dhan buu hayaa mundu aad dhalatay ilaa iyo saacadda wixii o dhan buu farta ka saaraya horta ina hebel hebel baa la yihahda hooyadii waa ina heblaaye weeyaan xaggaas weeyaan wallahi waa runtii wallahi waa runtii ani uma sheegin hadda ogow gacantayduu dhowray wax allaaliya wixii o dhan buu ka warramay reer inaad leedahay intaasoo caruur aad leedahay inay reerkii adiga dhibaato idinka dhaxayso waxaasoo dhan buu sheegay isagu wuxuu ogyahay maleh haddaad arrintaa ictiqaadisidna ku bishaarayso salaadaada ilaahay aqbali maayo afartan maalmood xadiidka fi saxiixi muslim fii saxiixi muslim xadiidkii ku soo arooray ilaahay salaadaada aqbali maayo waajib iyo sunno toona laga aqbali maayo af muddo afartan maalmood ah wax lagaa yeelaya ma leh wixii dunuub iyo macaasi ahaa oo dhanna waa lagu qoraya adigana waxaa tahay qof ilahay u shirki falay subxaana wa tacaala wuxuu sheegaya haddaad u rumaysid weeyaan tegista haddaad wuxuu sheegaya u rumaysid ilahay waad ku kufrisay subxaana wa tacaala maxaa yeele saaxirkan aad rumaysay khalaas weeyaan idan haddaba qofka inuu is ilaaliyo weeyaan dadka islaamka sheeganaya meeshaa tegaya waxay ka dhaxlayaan waa gaalnimo waxay ka dhaxlayaan markay ugu yar yihiin waa inaan ilaahay cibaadadoodaba aqbalin subxaana wa tacaala wax ay yihiinba ilahay agtiisa ana wax u yaallaba aynan jirinba markaa sheekha marka wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala caleyh wain qaala hadduu yiraahdo asixru sixirkii laysa bixaraamin sixirka xaraam ma hadduu dhaho qofka wa ana actaqidu anigu waxaan rumaysnahay ibaaxatahu inuu bannaan yahay sixirku waa bannaan yahay dhib ma leh cilmi weeyaan la barto wax mashaakil a ma laha iyo wixii la mida qofka hadduu yiraahdo wajaba waxa waajib ah qatluhu dilkiisaa waajib ah qofkaa in la dilo waa waajib weeyaan waajib xatmiba ay noqonaysaa qofkaa in laga takhaluso maxaa yeelay qofkaasi liannahu maxaa yeelay istibaaxa wuxuu bannaystay ma ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxa ay ku kulmeen oo ay kulligood rumaysan yihiin calى taxriimihi xaaraam noqoshadiisa waxa la mida qofka hadduu yihahdo khamrigu waa bannaan tahay maxaa dhib ah waa biyo la cabayo raashinkaa la ysaga dejiyaa qofka nafaqayba gelinaysaa iyo wixii la mida hadduu sidaa yiraahdo kafir bilaahi weeyaan waa la dilaya waa la dilaya kan sixirka kumaba sii jiro isaguna wallahu subxaanah wa tacala aclam